أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha lixaad ee jamaaduthani sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah dagaalla u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta oo maanta ka dhacay deegaanka raaskambooni ee jubbada hoose maleeshiyaadka guurguurta oo laga saaray deegaannadaasi maamulka ashaadaladirirka jubbaland oo guula ka sheegtay dagaaladii maanta dhacay caawa waa sidii xaalka deegaanka raaskambooni iyo deegaannada hoostaga maxaase ka jira in maleeshiyaadka guurguurta ee lagu jibay dagaaladii maanta ay isku dhiibeen dowladda kenya waxaan soo gudbin doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha guurguurta iyo axmed madoobe qodobada kale ee faafareebka waxaa ka mid ah kulan dhex maray maamulka wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo beesha maxamuud hiraab oo ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadaasi mas-uuliyiin iyo ugaasyo kelimaad ka jeediyey faafareebka ayaad ku dhegaysa doontaan kanaalka wararka ee ka tahayb oo caawa baahiyey qaybta lix iyo tobanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri sidoo kale faafareebka waxaad ku dhegaysa doontaan dhulboobka ka socda magaalada muqdisho ayaa xargaha goostay heer uu gaaray inay isdhacaan xubnaha ka tirsan kooxda riddada oo ay isku awood sheegtaan warshad samaysa daroogada ugu halista badan caalamka oo laga helay guriga maahir al asad iyo kacdoonwadayaasha oo ugaarsi ku haya saraakiisha nidaamkii mujrimka ahaa sidoo kale faafareebku waxaan caawa idinkugu hayaa in ka badan lixdan qof oo ku dhintay duqeen r s f ee ka geysatay umudurmaan qodobadaasi wixii kaloo soo kordha iyo xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa barnaamijkaygala qaybgeli doona waxaadna si toosa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkeenu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa dagaal u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa maanta ka qarxay deegaanka raaskambooni iyadoona maleeshiyaadka guurguurta laga saaray deegaankaasi maamulka ashaadaldirirka ee jubbaland ayaa dhankiisa guula ka sheegtay dagaaladii maanta dhacay caawa sidii xaalka raaskambooni iyo deegaanada hosimaada maxaase ka jira in maleeshiyaadkii guurguurta ee lagu jibay dagaaladii maanta ay isku dhiibeen dowladda kenya wararkii ugu dambeeyey ee xiisadaha guurguurta iyo axmed madoobe waxaa falanqeyntan caawa barnaamijkaygala qaybgelaya walaalkeen cabdulqaadir maxamed rabaani haye cabdulqaadir aad baad u mahadsan tahay walaalka bashiir muxiyidiin abu ayman wararka ka imaanaya deegaanka raaskambooni ee ka tirsan gobolka jubbada hoose ayaa waxa uu sheegayaa in ay gacanta u gashay maleeshiyaadka riddada jubbaland sida garoonkii diyaaradaha iyo magaaladaba maleeshiyaadkii taabacsanaa kooxda riddada ee xasan garguurte ayaa lagu soo waramayaa in ay u tallaabeen dhanka iyo xuduud beenaadka kenya kuwaas oo ka mid ah maleeshiyaadkii ka badbaaday dagaalkii xooganaa ee maanta ka dhacay raaskambooni waxayna haraadiga maleeshiyaadkaas isu dhiibeen ciidanka kenyaanka ah ciidankan ayaa waxaa lagu qiyaasayaa tiradooda boqolaal maleeshiyaad ah kuwaas oo si toosa isugu dhiibaya ciidanka kenyaanka ee ku sugan xuduud beenaadka marka bashiirow dagaalada ayaa waxa ay ahaayeen kuwo dhaliyey khasaare xoogan oo labada dhinacba soo gaaray oo dagaalku waxa uu ahaa mid mar walba qolo lasoo jabinayey inkastoo markii ugu dambeysay si toos ah loo dardaray maleeshiyaadka xasan garguurte ee marka arinkan ayaa fadeexad weyn waxa uu ku noqonayaa maleeshiyaadka taabacsan xasan garguurte kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay lagu daadgureynayay deegaanka raaskambooni iyo deegaanada kale ee u dhow marka bashiirow waxaa suurtagal ah inaad qalbiga iska weydiinayso rabaaniyo xageebaad ka soo xiganaysaa warkan aad sheegayso marka bashiirow warkan innaga u dhihi mayno sheekada waa mid itusi oo itaabsi ah oo waxaa caddaynaya arinkaas ciidanka kenyaanka ah ee ku sugan xuduud beenaadka markii maleeshiyaadkan boqolaalka ah ee xasan garguurta ay isu dhiibayeen ciidankan kenyaanka ah waxa ay ka qaadeen muuqaallo muujinaya maleeshiyaadka oo safaf dhaadheer ku jira iskuna dhiibaya ciidanka keeyaanka iyaga oo gacmaha kor u taagaya qoryaha iyo booshashkana tiirinaya marka labadan maleeshiyo ayaa saakay isku fara saaray deegaan la yidhaahdo marnaaney oo qiyaastii soddon kilomitir u jirta magaalada raaskambooni taas oo ah halka ay joogeen maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya halka maleeshiyaadka axmed madoobena ay ku sugnaayeen deegaanka buurgaabo oo fariisin u ahayd marka labada maleeshiyaba way isku soo siqayeen kadibna xabaddu waa ay bilaabatay wasaaradda gaashaandhigga ee kooxda riddada soomaaliya war-saxaafadeed ee ka soo saartay dagaalka saakay ka dhacay ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay ku sheegtay in ciidamo ka tirsan maamulka murtadiinta ee jubbaland ay soo weerareen fariisin ciidankooda ay kaga sugnaayeen gobolkaas dhanka maamulka shahadala dirirkaee jubbalandna wasiir ku-xigeenka amniga murtadka lagu magacaabo aadan axmed xaaji oo shir jira idqabtay ayaa waxa uu sheegay in kooxda riddada ay ku soo qaadeen dagaal ay u adeegsanayeen diyaarado daroon ah waxa uuna intaas ku daray in dagaalka uu bilowday kadib markii maleeshiyaadka kooxda riddada ee xasan garguurte ee la geeyey deegaanka raskambooni ay weerar ku soo qaadeen difaacyadii ay degganaayeen maleeshiyaadka murtadiinta jubbaland ee isku horfadhiyeen waa sida murtadkan hadalka uu dhigayo aynu dhegaysanno bashiir
saaka aroortii ayaa ciidamada dowladda federaalk ee muqdisho laga keenay ee ku sugan magaalada raaskambooni ay weerar kusoo qaadeen fariisimaha ciidanka jubbaland runtii weerarkan ay ku bilaabeen daroon ayaa ka dhacay maxay ahayd duleedka magaalada kadibna dagaalku u ballaadhay welina wuu socdaa hadda waxaa iska soo dhiibay horin ka mid ah ciidamadii muqdisho laga keenay ayaa isa soo dhiibtay si fiican baan oola dhaqanay si fiicanna waa la dhaqmi doonaa daroonta maantana loo adeegsaday dowladaha iska leh waan soo bandhigaynaa tan oo kale waxay dhacday labadi kun iyo saddex iyo tobankii ayuu dowladda madaxweyne xasan sheekh uu madaxweynaha ka ahaa uu magaalada kismaayo soo weeraray maxay ahayday sidan oo kalena uu dagaal uga riday shan boqol oo qof oo yaa dagaalkaas yaa ku dhimatay shacab badan baa ku barakacay hanti badan baa lagu waayey maantanaad sidii oo kale u socotaa
marka bashiirow ee dagaalkan dhex maray murtadiinta waxaa ka dhashay warcelino kala duwan oo ay sameynayaan murtadiin markaa shaqooyin hore uga soo qabtay kooxda riddada iyo kuwo haddaba markaa xilalkaaya kooxda riddada marka laisku soo uruuriyo murtadiintaas waxaa ka mid ah shariif murtad cabdiraxmaan cabdishakuur iyo xildhibaano kale kuwaas oo markaa ku baaqay in dagaalkan la joojiyo oo miiska wadahadalka la isugu keeno laakiin arintan miiska wadahadalka horey ayay uga soo gudubtay oo murtadiintu waa isxallin waayeen waxayna ka badin weeday in markaa ay dagaalamaan laakiin dhinaca kale ee bashiir markaynu fiirino deegaankan raaskambooni ee lagu dagaalamay juqraafi ahaan xaggee buu ku yaalaa deegaankan raaskambooni waxa uu hoostagaa degmada badhaadhe ee gobolka jubbada hoose waxa uu ku yaalaa cirifka koonfureed ee soomaaliya wuxuuna u dhow yahay xadbeenaadka ay soomaaliya la wadaagto dalka kenya waxa ay laba boqol iyo toddobaatan kilomitir kaga beegan tahay dhanka koonfureed magaalada kismaayo oo hadda xarun u ah maamulka ashahadala dirirka ah ee jubbaland waa meel keyn ah oo dhufaysyo dabiici ah leh goobo lagu diyaarsan karo ciidamada wuxuuna deegaanka soo maray gacmo kala duwan oo intooda badan u adeegsan jiray inay isku urursadaan islamarkaana tababaro ay ku qaataan marka waxaa xusid mudan ururkii maxaakiimta ee soo hana qaaday sanadkii laba kun iyo lixdii ciidamadooda ugu badan halka lagu soo diyaariya waxay ahayd halkaas sidoo kale waxaa jiray in jabhado badan sidaas oo kale iyaguna isku soo hubeeyeen oo ciidamadoodu ay ku soo diyaarsadeen ugu dambeyntiina bashiirow deegaankan ee raaskambooni waxaa caawa ee gacanta ugu jirtaa maamulka ashahadal dirirka ah ee jubbaland ee uu majaraha u hayo axmed madoobe xasan garguurta maleeshiyaadkiisii ma dib bay usoo rogaal celin doonaan mise sidaas ayay ku quusan doonaan waxa soo kordha ayaynu la socon doonaa insha allah الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markan iyo kanaalka wararka ee kataa'ib ayaa caawa baahiyey qaybta lix iyo tobanaad mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartankii hijiri qodobkaas iyo sidoo kale warshad samaysa daroogada ugu halista badan caalamka oo laga helay guriga maahir al asad iyo gacdoomadayaasha ugaarsi ku haya saraakiishii nidaamkii mujrimka ahaa waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahintii guud marka miregaha islaamiga ah aalaab uu xalkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abwayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa barta alkataib ay ku leedahay aaladda telegramka waxaa barta caawa lagu faafiyey muuqaal ay soo saartay kataib alkhbaariya kaasi oo ah qeybta lix iyo tobanaad mashruuca qeybinta sakada xoolaha nool kun afar boqol afartan iyo lix hijri ay mujaahidiintu ka sameeyeen degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga ah ee bay muuqaalkan ayaana la daawan karaa wax ka badan afar daqiiqo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali meemo oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa warshad samaysa daroogada ugu halista badan caalamka oo laga helay guriga maahir al asad iyo kacdoonwadayaasha oo ugaarsi ku haya saraakiisha nidaamkii mujrimka ahaa waddanka suuriya ee dhacamadiqada shaam waxaa ka socda baacsiga lagu hayo saraakiishii nidaamkii burburay ee aala asad kaasi oo dalkan maamulayay wax ka badan nusqarni kaamil ah xoogaga kacdoonka ayaa bilaabay in ay laayaan saraakiishii ugu sarreysay ciidamada nusayriga suuriya gaar ahaan kuwii mujrimiinta ahaa ee caanka ku ahaa xasuuqa shacabka sunniga ah sida laga soo xigtay dad ku sugan waqooyiga iyo bartamaha suuriya dhalinyaro caraysan oo ka mid ah xoogaga sunniga ah ayaa baaritaano ka sameynayay magaalooyinka waxayna gacanta ku soo dhigayaan madaxayweyntii mujrimiinta iyagoo tooganaya muuqaalo dhowr ah oo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dhalinyaro caraysan oo madaxyada ka tooganaya mujrimiintii hogaaminaysay maleeshiyaadkii shabiixada kacdoonwadayaasha oo caraysan ayaa takbiirsanaya kadibna madaxyada ka guraya saraakiishan horey uga tirsanaa nidaamkii la riday ee bashaar al asad dagaalyahaanadan qiiraysan waxay qoraallo ay soo dhigeen baraha bulshada ku sheegeen in aysan wax maxkamadah soo saarayn mujrimiintan maadaama ay iyagu isku xukumeen dembiyadii ay gacmahooda ku geysteen dhinaca kale gobolka laadiqiya ee dhacaa waqooyiga suuriya waxaa laga soo helay warshado waaweyn oo lagu farsameyn jiray daroogada dunida ugu khatarta badan ee loo yaqaan cabtagon guriga maahir al asad ayaa lagu arkay kumanaantan oo daroogadan ah iyo warshado macmal ah oo sameyn jiray daroogada cabtagon muuqaal lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayay dagaalyahanada hubaysan oo guriga maahir al asad ka soo saaraya daroogo aan xisaab lahayn maanduuriyaha cabtagon ayuu nidaamkii bashaar al asad lacago balaayiin ah oo doolar ka heli jiray sanad walba wuxuuna qaab suuq madow ah ugu dhoofin jiray dalalka khaliijka carabta iyo xitaa dalal dhaca qaaradda yurub waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa in ka badan lixdan qof oo ku dhintay duqeyn arsf ka geysatay umudurmaan inta la hubiyey ugu yaraan lixdan iyo shan qof ayaa dhintay halka boqolaal kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii maleeshiyada fallaagada gurmadka deg dega ah ay duqeyn wuxushnimaha ka geysteen goobo ku yaal mandiqada karari ee dhacda waqooyiga magaalada umudurmaan ilawareedyo ka tirsan maamulka khartuum ayaa soo sheegay in duqeyntu ka dhacday goobo gaadiidku ku kala wareegaan oo ku taal xaafadda toddoba iyo tobnaad halkaasoo madaafiic ay ku garaaceen dacmusariic gaari bas ah oo dadweyne taasi oo sababtay dhimashada laba iyo labaatan qof sida lasoo wariyey laba iyo labaatanka qof ee gaariga baskah lagu duqeeyey ayuu jirkoodii googo-ay waxay sidoo kale maleeshiyadan duqayntoodu saameyn xoogan ku yeelatay suuqyo iyo xaafado kale muuqaalo argagax leh oo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay nin dhaawacan oo gaarigiisa ag yaal kuna dhawaaqaya annaga ayaana lagu duqeeyey agagaarka xaafadda toddoba iyo toban madaafiic ayaa ku dhacay gaariga maamulka khartuum ayaa war uu soo saaray waxa uu ku yidhi maleeshiyada gurmadka deg dega ah ayaa maanta geystay xasuuq bani aadannimo oo weyn waxayna madaafiic ku garaacday dadka shacabka ah ee ku sugan karari halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan lixdan iyo shan qof iyo boqolaal dhaawac ah kuwaas oo cisbitaalada buuxiyey fatxaraxmaan maxamed alaamiin oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka suudaan u qaabilsan khartuum ayaa sheegay in cisbitaalladu weli qaabilayaan dhimashada iyo dhaawacyada bahda caafimaadkuna ku howlan yihiin maaraynta dhaawacyada waxaan markan soo qabanayaa mareegta rediyo alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa ciidamada faransiiska oo isaga guuray dalka jaad ee galbeedka afrika taliska ciidamada faransiiska ayaa sheegay inay bilaabatay kabixitaanka askartooda ee dalka teshaad waxaana caasimada dalka jaad ka duulay laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah islamarkaana ay leedahay xukuumadda baariis kuwaas oo maalintii shalay ka degay saldhig ciidan oo ku yaal bariga faransiiska oo markii hore ay ka yimaadeen arrintan ayaa timid kadib markii xukuumadda jaad ay laba toddobaad ka hor sheegtay inuu soo dhammaaday heshiiskii difaaca ee u dhexeeyey iyada iyo faransiiska tallaabadan ayaana ah tii ugu horreysay ee uu faransiisku kula baxo ciidamadiisa kadib hadalkii ka soo yaray xukuumadda dalkaasi labada diyaaradood ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee ka baxa waddanka jaad iyaga oo sida ciidamada faransiiska ee dalkaasi ka insixaabaya waxayna wakaaladda wararka ee faransa bress oo soo xiganaysaa ilo xogogaal ah ay sheegaysaa inay diyaarsan tahay diyaarad saddexaad oo ku daba jirta labadaasi diyaaradood dowladda faransiiska ayaa laga nacay qaaradda afrika kadib markii ay muddo dheer guumaysi ku weysay dadka ku nool qaaradda waxaana haatan kasoo horjeeda xukuumadihii ay u adeegsan jirtay gumaysiga shucuubta qaaradda oo haatan iyaga u sheegay inay iska baxaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan aya bashiirow een wakaaladda wararka ee shahaada maanta daabacday waxaana ka mid ahaa een howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen wilaayaadka dalka waxay sidoo kale wakaaladda wararka ee shahaada saacadihii lasoo dhaafay daabacday warbixino kala duwan waxaana warbixinadaasi ka mid ah barakacayaasha eritereya ee ku sugan caasimadda etoobiya ee adis ababa ayaa sheegay in beegsi gaar ah lagu hayo dadka eriteryaanka ah ee caasimadda etoobiya ku dhaqan waxay sidoo kale sheegeen in la xiro dadka eriteryaanka ah ee caasimadda etoobiya ku dhaqan taasi oo ay sheegeen inay cabsi ku beertay qaxootiga eriteryaanka ah ee ku sugan dalka etoobiya waxay sidoo kale wakaaladdu daabacday warbixin ay kaga hadlayso ciidamada booliska kenya oo sunta dadka ka ilmeysiisa u adeegsaday mudaaharaadayaal een ka cabanayay dilalka ka dhanka ah haweenka aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir een hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan waxay ahayd dagaaladii xooganaa ee u dhexeeyey maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland gelinkii dambe ee maanta dagaalo ayaa dib uga qarxay magaalada raaskambooni ee gobolka jubbada hoose halkaas oo ay mar kale isku farasaareen labada maleeshiyo ee kala taabacsan kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka shaadala dirarka ah ee axmed madoobe dagaaladii galabta dhacay ayaa looga itaal roonaaday maleeshiyada xasan gurgurte maamulka axmed madoobe ayaa sheegay inay magaalada gacanta ku dhigeen oo ay ka saareen maleeshiyadii xasan gurgurte uu halkaasi ku daabulay dowladda kenya oo dhankeeda war soo saartay waxaay soo bandhigtay sawiro muujinaya askarta kooxda riddada soomaaliya oo u goostay ee dhanka kenya dowladda kenya waxaay sheegtay in boqolaal ka tirsan maleeshiyada murtadiinta ah ee xasan gurgurte ay hubka dhigeen islamarkaana isku dhiibeen ciidamadooda ku sugan aaga ishakani waxay sidoo kale dowladda kenya soo bandhigtay sawirada maleeshiyada murtadiinta ah ee dhankeeda isku soo dhiibay kuwaasi oo hubka dhigaya guuldaradana ay ka muuqato dagaaladii maanta dhacay oo ahaa kuwa la isku noqnoqday waxay ugu dambeyntii dhaliyeen in meesha laga saaro maleeshiyadii xasan gurgurte uu toddobaadyadii ugu dambeeyey ku gurayey magaalada raaskambooni magaaladaasina ay dib ula wareegeen maleeshiyada maamulka murtad axmed madoobe xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigahna bashiir caawa waa inaga inta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag faafareebka wararka ayaad degeysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqaymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey ilawareedyadu waxa ay ku warramayaan in tan iyo saaka duqaymihii ka dhacay qidaaca ay ku shahiideen ilaa konton iyo saddex ruux kuwaas oo soddon iyo afar ka mid ah lagu dilay duqaymaha beegsaday waqooyiga magaalada khaza tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waxda caafimaadka magaalada khaza waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ay marayso sagaal iyo toban ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol lixdan iyo sagaal kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxa ay hadda maraysaa afartan iyo afar kun siddeed boqol iyo shan ruux halka dhaawacyadu ay gaarayaan boqol lix kun laba boqol konton iyo toddoba kale kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda markaan eegno saacadihii lasoo dhaafay howlgallo kala duwan ayay sheegteen in mid ka mid ah weeraradaas waxaa lagu beegsaday taangiga nuuca meerkaafaha loo yaqaano xilli uu marayay magaalada rafax ee koonfurta qidaaca dhacda sidoo kale muqaawamadu waxa ay sheegeen in maanta ay beegsadeen mid ka mid ah gaadiidka ciidanka daabula kadib weerar ka dhacay mandiqada al-khulafaa ee dhacda mukhayamka jabaaliya ee waqooyiga magaalada khaza xubintaa kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinayna weli qeybaha dhexe ee barnaamijka ayaan ku guda jirnaa markan iyo wilaayada islaamiga ee galgaduud kulan u dhexeeyey maamulka wilaayada islaamiga ee galgaduud iyo beesha maxamuud hiraab ayaa ka dhacay degmada ceelgaras ee wilaayada galgaduud waxaana looga hadlayay xaaladaha guud ee beesha waxyaabihii ugu dambeeyey iyo horumarada ka jira deegaanada ee beesha maxamuud hiraab ay degto kulanka waxaa ka qayb galay ugaaska guud ee beesha maxamuud hiraab iyo waxgaradka beeshaasi ugu horeen waxaa ka hadlay sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamiga ee galgaduud بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الله سبحانه وتعالى يوم هذا علينا إيه بعد الله سبحانه وتعالى وهو ما هذا علينا وحقرتك علمدا أخيارتا أضياشا باشا رير محمود هراب وكل كان wada tashiga ahaa ee ka soo qayb galay ee taladooda iyo tusaaladooda iyo iswaraysigii meeshan ka dhacay waxaan leenahay jazaakum allahu khayr aljazaa ilaahay ha idiin saaro miisaankiina aakharo juhdigiina iyo dadaalkiina kulankan wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo aada iyo aada muhiim u ah maxaa yeelay kulanka wuxuu ku saabsanaa arrimo oo maaragtay ummadda maaragtay aytinkeeda dhiibanteeda ee cizadeeda iyo karaamadeeda arrin ku saabsan laga hadlaayay waa qadiim mas-uuliyadeed oo mas-uuliyadii ilaahay subxaana wa tacaala iyo ammaanadii ilaahay saaray ambiyadii ambiyadiisi iyo rusushii ilaahay saaray oo maaragtay in ilaahay la caawido subxaana wa tacaala oo ay ka hadli jireen runtii karaamadaas iyo cizadaas iyo sharaftaas iyo dhiibantaasna wasiilada loo maraayo iyo waddada loo maraayo ay tahay aljihaad fii sabiilillaahi oo ummadda inay cizo hayhesho oo maaragtay dulliga iyo ay ka baxdo waxa waaye dariiqa ay u marayso wakhti walba ay u mari jirtay oo aljihaad fii sabiilillaahi wax badan ilaahay subxaana wa tacaala qiimadiisii qaayadiisa ammaanay nabigu sala alla alay slam ka hadal ka hadlay waa dirwatu sanaam alislaam aljihaad fii sabiilillaahi maaragtay meesha diinta ugu sarreyso waxa waaye aljihaad fii sabiilillaahi halgankaas ayaa cudug tiro badan oo maaragtay hub badan oo dhaqaalo badan aan kula jirnaa arrintaasoo ilaahay uga dhowaanayno subxaana wa tacaala qadiyadaas marka qadiyo aada iyo aada muhiim oo ahayd ee kulankana ma aha kulankii ugu horreeyeyna ma aha waa maaragtay shaqooyin mujaahidiintii oo beesha ansaarta abreer maxamuud hiraab muddo badan ay maaragtay iska garab taagnaayeen iska kaalmaysanaayeen marka koowaad in ilaahay u shukrino subxaana wa tacaala nicmooyinka fara badan ilaahayna siiyey haddii ay tahay nicmatul amni iyo istiqraarka deegaamada beeshan degan maanta ay haystaan oo ummadda si nabad ah ay maaragtay diinteeda xur ay u tahay danteeda iyo maaragtay masaalixdeeda gaarka qof walba xur u yahay ilaahay in ugu shukrino oo ugu mahadcelino qofkii maanta wax dhexmaraan iyo labadii wax dhexmaraan ay u tagayaan shareecada ilaahay ay ka kala baxayaan waa nicmo aada iyo aada u weyn oo ilaahay in loogu shukriyo oo u baahan aan ku celelino waxaa kale ku mid a nicmooyinka ilaahay aan maaragtay xusi karno oo aada maaragtay wakhtigeeda u taagan yahay nasriga ilaahayna siiyey gaar ahaan xamladii sanadkan ee sanadihii labadii sano iyo ugu dambeeyey oo maaragtay deegaamadan lagu soo qaaday shareecada ilaahay lagu soo qaaday oo cudow isbaxaysi ah oo maaragtay soo aruursaday ee aada og tihiin dagaalada ka dhacay deegaamada reer maxamuud hiraabna ay ka mid yihiin deegaamada markaa difaacyada loogu jiray oo maaragtay macaarig badan oo cadowg lagu jibiyeyna ay martigelisay maaragtay deegaamadooda martigeliyeen in nicmooyinkaasi ilaahaya bixiyo wama nasru ilaa min cindillaahi guushaas ilaahayba bixiyey in ilaahay u shukrino annagoo maanta degan oo ceelgaras aada ogtihiin cadowga iyo dagaalkii ka dhacay ee la helay oo naga fogeyn dagaalku weyn ahaa aada ogtihiin lasoo maray waxaan kala dardaarmi lahaa sabarka ama dariiqan in lagu sabro wadada aan hadda hayno waa dhabbo oo maaragtay u baahan in la adkaysto maanta alxamdulilah xaaladbu waa fiican tahay maraaxil badan waa soo marnay wadada hadday wanaagsan tahay dad nagu wanaagsan ay soo mareen aada ogtihiin in dulqaadka insha allahu tacaala aan sabarno oo ilaahay subxaana wa tacaala adkaysiga iyo sabarka meelo badanuu ilaahay ku amray imaamnimada iyo hogaankan waxaa laga helaa sabar iyo yaqiin labadaas wajacalnaahum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaatinaa yuuqinuun macnaha hogaanka iyo maaragtay in waxweyn la qabto oo ummadda maanta cadowga qabsaday in lagu horeeyo oo dulmiga maaragtay qeybaha ka mid a waddanka yaallo cadowga khaarijiga ah u hangaltaagayo waddanka inuu boobo khayraadkiisa ummadda gumaysto in laga dhiciyo waxay u baahan tahay adkaysi sabar badan ay u baahan tahay taasna dadkeedaa tihiin waana taqaanaan insha allahu tacaalaa ilaahay markaan uga dhowaano aan maaragtay insha allahu tacaalaa ku sabarno akhiiran waxaan dardaarmayaa inaan wixii aan ku ballannay meeshaan isu sheegnay si guud ahaan aan isku waraysanay inay maaragtay aan furino deegaamadii iyo maaragtay aan kala aadi doonno gaar ahaan majaalka waxbarashada iyo dacwada hadda deegaamadan ka socoto oo xamlada ah socoto degmadan ceelgaras ilaa xiin dheere way socotaa insha allah waana socon doontaa haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala dadka jahliga looga saaraayo diintooda ay baranayaan oo ay ku fahmayaan oo maaragtay dhanka tawxiidkii dhankii salaadii dhankii wixii la xidhiiray maaragtay sida dahaaradii oo kale ummadda markaa insha allahu tacaala dacwada waa majaalka ugu wanaagsan oo maaragtay maanta na anfacayo ummadda inaan gaarsiino ajar badana leh nin walba naqiiba ama nabadoonen waxaa laga rabaa odayaasha waxaa laga rabaa naftooda inay ka qayb qaataan dacwadaasi dadka fardi fardi shaksi shaksi in looga hubsado qofka maaragtay aasaasiyaadkiisii diinta muhimadeeda ma maaragtay ugu waaweyn ninka tawxiidkiisa iyo salaadiisa iyo qof walba laga rabo inuu kusoo gudbo marka insha allahu tacaala taasna marka waa ku dardaarmaynaa wajazaakum allahu khayran kulankiina meesha inoogu xiran yahay wasalaamu calaykum waraxmatullah barakaatu intaasi kadib waxaa kulanka ka hadlay ugaaska guud ee baashi maxamuud hiraab ugaas ciise ugaas maxamed carab bismi illah alxamdulilah ilaahay baa mahadda iskale mahadda sale kadib kulanka maanta halkan ka dhacay oo dhex maray walaayada iyo beesha reer maxamuud hiraab oo sida qaymaha iyo sharafka badan la ku dhacay aadaan usoo dhaweyhaa kulanku waxaa ku saabsanay ka hadlidda xagga amniga iyo maaragta dee alla ku roon yahay xagga waxbarashada kulanka iswaraysi badan oo maaragta qaymo badana ku dhex jiray xagga amniga aada iyo aada u qaymo badan yahay waa ilaahay subxaanahu watacaala ayaan mar walbaba uga mahad celihaynaa colaadihii iyo dagaaladii ilaahay baa naga dulqaaday alxamdulilaah ilaahay baan u mahad celihaynaa mar walbaba insha allahu baidnillah alkariim reer maxamuud hiraab meel ay joogaanba waxaan ugu baaqaynaa kuna heshinay ilaahay kitaabkiisa inaan garab istaagno intii hadda hilaac kale u muuqdana waxaan leenahay ka soo laabta u soo laabta ilaahay kitaabkiisa u soo laabta haddii alla idankeeda leeyahay inaad maaragta reer maxamuud hiraab ay mid yihiin kuna midaysan yihiin ilaahay kitaabkiisa inay isgarab taagaan walaalnimada iyo wanaagga insha allahu aada u soo laabataan reer maxamuud hiraab waxay maanta walaayada kula kulmeen qaymo iyo sharaf badan dhowrtaan iyo haddii alla kuu roon yahay ismaqal iyo kala dambayn sidaasaan insha allahu baidnillahi alkariim aan hadalkana ku saabsan yahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan leenahay gaalada allaha jabsho muslimiintana allaha guuleeyo cid kasta oo cadowa oo ilaahay subxaanahu watacaala hay kitaabkiisa inay dumid isu taagtane ilaahay subxaanahu watacaala waxaan weydiisaynaa inuu isagu masiibo uu qaasa ku dhufto muslimiintana ilaahay guuleeyo hadalkayga intaasaan kusoo koobaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeenna qaar ka mid ah nabadoonnada beesha maxamuud iraab ayaa kelimaadka kooban munaasabadaasi ka soo jeediyey
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Een, waxaan ku bilaabaa een, munaasabadatan halkan lagu kulmay kuna kulmeen dadka maxamuud hiraab iyo walaayada gobolkan ay ku kulmeen shir iswaraysi ah oo na- shir nabadeed ah ayaan ku bilaabaa maaragtay munaasabadan hadalkayga munaasabadan nabadgelyo iyo maaragtay barwaaqo iyo bashbash Een, sidii aan ku maaragtay u qaada lahay nidaamkaas degan oo ku saabsan nabadgelyada oo ilaahay weyne u waaxidahay aan uga shukrinayno Een, allahaasna gaarsiiyey in maaragtay aan iskugu nimaad shirar nabadgelyo mutamaro maaragtay aada iyo aada qiimo u leh aan iskugu nimaad ayadoo maaragtay wadanka aan hadda aan joogno halkaan joogno nabadgelyadayda aan dhihi karno boqolkiiba boqol aan dhihi karno een, aad iyo aadna ay u fiican tahay waxaan leenahay idinkana sidaas oo kale niin rajaynaynaa inaad deganaan ku noolaatiin inaad aad iyo aad maaragtay een, een, u u dhowrtiin shareecada islaamka aad aad iyo aad u dhowrtiin kana fogaatiin waxyaalaha xun oo dhalanteedka oo shareecada idin nacsiinaya diinta islaamka idin nacsiinaya in aad ka digtoonaadiin waxaan kanoo idin sheegaynaa oon kugu bishaaraynaynaa halka reer maxamuud hiraab hadda ku nool yihiin oo degmooyinkan hadda maanta iskugu yimid halkan oo reer maxamuud hiraab degan yihiin oo saddexda degmo ah een, dhammaan in maaragtay maamuladii iyo walaayadii joogtay ay maaragtay ku idil yihiin halkan Een, barwaaqo iyo bashbashna ay tahay in ay ka socoto maaragtay waxbarashadu aad iyo aada uga socoto Een, haddaan kaga waramo een, macaahidii sidii loogu talagalay u socdaan waxaa kale oo feer socda dad kumayaal gaaraya kumayaal kumayaal gaaraya oo maaragtay dadweynaha ka mid a oo iyaguna sidaas loo wado oo kale di- waxbarasho gaar ah loo wado oo maaragtay maalin kasta een, socota oo ilaa ay qoftu waxay kun hadlaydo towxiidka la barayo salaada la barayo waxay aqoon oo diinta ay ugu dhowaalaheed la barayo intaas oo iyaduna feer socota macaahidii asaligahay horey feer socotaa dadka dhan waxaan doonaynaa insha allahu tacaala rajayhaynaa in maaragtay ay ka baxaan jahliga iyo maaragtay doqonnimada iyo maaragtay een ilaahay aysan aqoonin oo tawxoodkoodu bu- burbursan yahay waxay uga diinta kugu dhaqmi lahaayeen cadowga gaaladana uga fogaa lahaayeen ayaan halkan ka sheegaynaa insha allahu tacaala wax badan aad kala socotiin waxay annaga aad naga maqashiin aad sii waraysa kartiin war waxuu ninka kalu sheegaa een, wax ma ka jiraan waaye waad ogaa doontiin in wax ka jiraan insha allahu tacaala een, waxaan idin leenahay ka fogaada waxa diintiina ka fogeynaya khasaare adduunye iyo mid aakhira maahine ah, waa in aan ka fogaanaa insha allahu intaasaan baaqayaga kusoo jeedinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الأخوة إلهي بها إسكال مهد نمعينkiisa faraha badan oo gole allah san mahad celiyayna subxaanahu watacaala hay munaasabadan ka dhacday ee meeshan oo walaayada iyo dhex martay heer maxamuud hiraab wadatashi dhex maray kuna dhex maray ilaahay kitaabkiisa iyo midnimadooda ay uga tashadayaan iyo waxbarasho inay wax ku bartaan diinkooda ilaahay subxaanahu watacaala hay keenay diinkaas oo maaragtay daafaha towxiidka dadka maaragtay duurka jooga iyo magaalooyinkaba si xelad looga socda intaas waa wadatashiga maanta la gaaray oo wax badan maanta laga tashaday oo wax badan la dhex maray waxaan rabnaa oo kale oo heer maxamuud hiraab difaacyadii ay ku jiri jireen sidii ugu jiraan oo gaaladii aad maaragtay wadankii sida kastoo hata nabad iyo barwaaqo la haysto sidiina difaaciyaan ugu sii jirnaa insha allahu tacaala waxaan rabnaa dadka muslimiinta ah deriska ah oo qaraabada aan nahay ahalka nahay nabadda ay soo jeediyeen annaguna waa la qabnaa sidoo kalean usoo jeedinaynaa walaalnimo iyo ahalnimo iyo sida loo wada dhashay aan u wada heshiino walaalnimo iyo ahalnimo inaan walaalaha sidaas ay ku daawoobaan oo isgarab galno oo isgacashano is- isku naxariisano ilahay kitaabkiisana ku heshiino intaasaan rabnaa dadka heer maxamuud hiraab oo meel kasta joogana waxaan leenahay ilahay kitaabkiisa isgarab taaga una qidmaaya kuna qidmaaya ilaahay subxaanahu watacaala bitaqwallahi ilaahay cabsidii waxaan rabaa oo kale oon ka hadlayaa waa tashigan walaayada iyo dhex maray heer maxamuud hiraab oo wax weyn soo jiidayey wax badanna qabtay wax badanna looga midnimada aa wax kasta ugu muhiimsan looga tashahayay in dadka la gaarsiiyo towxiidka lana gaarsiiyey hadeerna ay ku socdaan insha allahu tacaala wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ilaahay ayaa mahadsan maanta waxaan meeshan kusoo gabagabaynay kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey waxgaradka beesha maxamuud hiraab iyo qiyaadada wilaayada gobolka galgaduud waxaa looga hadlay dhowr arrimood oo ummadda masiirigeeda ah waxbarashadiiyaa ka mid ah waxaa ka mid ah nabadgelyadii waxaa ka mid ah in maaragtay dariska iyo walaalka la soo dhoweeyo haddaan sii kale hormarino waxbarashadu gobolkan si dardarley uga socotaa adaa-u diinka inay ka mid tahay jahligu inuu ka mid yahay iyadaa si dardarley u socotaa waxbarashadu dhinac walba iyadoo ah xagga nabadgelyada aada iyo aadaa looga niqaashay meelaana la isku bushubay reer maxamuud hiraab iyo wilaayada gobolkaa si wanaagsanay meel ugu wada soo jeesteen waxay kale istuseen insha allahu tacaala gaaladu inaysan khidaacadda yihiin iyo dhagar iyadana in loo diyaargaroobo dhagartooda in laga sii diyaargaroobo iyadana waa la istusay insha allahu tacaala waxaan ugu baaqaynaa dadka walaalka ah oo deriska nala ah inaan nabadgelyo ku wada noolaano derisnimo iyo ixtiraam iyadaasna waa ku baaqaynaa cidda aqbashana waa soo dhoweeyeynaa haddii ilaahay aqbalo ka maxamuud hiraab ahaana waa isla qaadana wilaayaduna waa nala qaadatay waxaan leenahay dadka kale oo maxamuud hiraabahoo nala dhashay oo walaalaheenna oo nala dhashay laakiin xoogaa caqiidaduna kala fogeeyeen iyagana inay maaragtay ilaahay kitaabkiisa usoo noqdaan wactasimuu bixablillahi inaan isugu nimaado hada wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbiilcaalamiin uma alxamdu lilaah maanta meeshan waxaa ka dhacay kulan walaayada islaamiga ah ee gobolka idaaradeeda dhammaantood iyo nuqubada ama odayaasha reer maxamuud hiraab baa isugu yimid dano dadka muslimka ah oo mas-uulka ay ka yihiin ay leeyihiin waa isugu yimaadeen dan guud oo muslimiintana waa isugu yimaadeen intabana meelay isla dhigeen hadday ummadda wadanka degan waxqabashadeeda tahay waxbarashadeeda iyo amnigeeda iyo wuxuu sheegideeda ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay maanta inay maraydo dacwadu in cid walba gurigeeda la geeyo intii laga gaaro kuna socoto waxna ay gaartay waxna ay ku socoto ilaahay baa ku mahadsan mahadda ilaahayaa iska leh hadda ka hor maamul ay ka dhacday ma jiro in towxiidka cid walba gurigooda iyo degaankooda loogu geeyo iyo dugsidooda ilaahay baa ku mahadsan ilaahay aan uga mahad celinaynaa maskaxdii ay kasoo maaxatana ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa dembigeeda allaha dhaafaan leenahay insha allahu tacaalaa dadka deriska oo walaalaha waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa kitaabka ilaahay waxaan ugu baaqaynaa walaalnimo waxaan ugu baaqaynaa deris wanaag waxaan ugu baaqaynaa diinta ilaahay intaasaan ugu baaqaynaa waa ku soo dhoweyhaynaa waana kula dhaqmaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarhka qeybihiisa dambena waan isla soo gaarin dhegeystayaal markan iyo magaalada muqdisho dhulbabka ka socda magaalada muqdisho ayaa xargaha goostay heer uu gaaray inay isdhacaan xubno ka tirsan kooxda riddada oo ay isku awood sheegtaan mid ka mid a saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in dhul uu ku leeyahay sebiyan uu si xooga kaga qaadanayo sarkaal ka tirsan kooxda riddada aan dhegaysano codka murtadkaasi maanta guri aan leeyahay oo ku yaalla ee magaalada muqdisho qof wax u sheegana ma jirto marka aniga aan daraankaasi galay madaxweynahana waa ogeysiiye waa ogyahay marka nimayahow waxaa aad waxyaab u la ah haddii innagii madaniga ahayd ee magaaladan ku dhashay oo toddobaatan sano kusoo gaaray ee cashuurbixii ahayd haddii ilmo yaryara oo shalay lacag badan xaaraan soo qaatay ay seeraba naga yeelayaan ay isticmaalayaan gaadiidka dowladda ama booliisi ahado ama militari ahado oo qofka cilinaysa aysan jirin haddaan ku daynana la leeyahay maxaa ku qaaday waxaan rabaa inaan ummad soomaaliyeed ogeysiiyo waxaan taaganahay quus sababtoo ah sharcigaan u dacwanay jawaab kama hayno nimankaan hadday raba inayna xoogaan ma hayno wax dukumenti ay wataan in leeyihiin waxaasaan kugu haysanaa ma hayno xoog in maanta aan ku jira afar labaatankii waxaan leeyahay madaxweynaha waa maqaliyay arrintan waana u sheegay ee maxkamadda dacwadaha ka talafeela ka furan oo ma mooga hadday saa ku socoto waxaan u maynaa dowladda madasheega aydan wax ka jirin guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobo xiisale aad ku dhegaysateen kulanta dambe ee inoo balanaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu